wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland ayaa xilalka u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland maxamed cabdulaahi macalin munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimiyaal iyo guddiga gaadiidleyda jubbaland iyo marti sharaf kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland oo xilalka u kala wareejiyey agaasimiyaasha ayaa wuxuu kula dadaarmay inay shaqadooda ay si wanaagsan u gutaan dowladnimada waa qursidhiib ninka cusub markii meel cusub la keeno dhiig cusuboo la imaanaa runtii agaasimayaashan sida guddoomiyaha ama asxaabtii hore ay u sheegeen agaasimayaashu waa wadnihii dowladnimada aadna way usoo shaqeeyeen runtii shaqo badan oo dambena waa laga filaa marka waxaan rabaa inaan ku noqdo hadalka sheekha u dheh soomaaliyay waddankeena annagaa gacmahayna ku duminay marka hore waxaa la rabaa waddankan in la dhiso waxaa jira waddamo badan oo adduunka jooga oo maanta horumaray oo isu soo baabi'iyey berigii hore oo malaayiin iska soo dilay annaga malaayiin maba aan iska dilin dad ilaa tobaniyo milyan iska dilay oo oo magan roolmood alahaa jira maanta macnaha ayaan la moraal jabin hor ha loo socdo hor ha loo socdo kulli dadkan mas-uuliyiin waaye nasiibka ay shaqaalaha leeyihiin waxaa weeye qof dee si dastuuri ah uga baxa shaqada oo ama dhinto ama howlgab noqdo ama hadduu ahay iscasilo asaga dadka aan lahayn haddaan idhaha dadka siyaasiyiinta ah kulligood stress baa ku furan maxaa waqti baa cayrsanaya waxaa la leeyahay meel heble waxaad joogaysaa waqtigaas ilaa waqtigaas mandate bay leeyihin marka qofka kur bay ku haysaa bal adiga ka warran haddaa lagu yidhaaho dhowr bilood kadib aad dhimanaysaa waa iska sii baktiyaysaaba haddii marka lagu yidhaaho xilligaagii maalinta lagu magacaabo u horeyso maalin baa kaa dhammaatay tiradii qayb baa kaa go'day sanad baa kaa dhammaaday bilaa kaa dhammaaday kur baa ku haysaa qofkii shaqadiisii ma aha qof degan ma aha markaan dadka kala bedelayno waxaan la kulannaa dad kaleoo bannaanka ka yimid iyo dad ordahayo oo wasaaraddan tana ka fiicnayd ee tan maxaan tan looga qaaday iyo waxbaan arkaynaa haddii annagu ma garanaya shalay adi maad geynin ninka jifada ka socdo ama si kale ha u socdo ama xildhibaanka dee shalay adi maadan geyn qofkaa meesha waad arkaysaana waxay idinku arkaysaan shalay baa mid laga qaaday hadda ugu jiraan waxay ku jirto intaas oo qof oo shalay meeshii laga qaaday lagu soo celiyey yaa ku jirto agaasimayaasha hadda aan bedelnay